tartankan qur-aanka kariimka ay ka qayb galeen in ka badan soddon arday oo ka kala socotay saddex iyo toban madarso hoos imaada jamciyatu furqaan ee xerada ifo ayay ardadu ku loolamayeen
qaala macaada allah inahu rabbii axsana maswaaya inahu laa yuflixu aldaalimuun waxaa xaflad abaalmarina loo sameeyey ardadii kaalimaha hore galay culimada kasoo qayb gashay iyo bulshada qeybahooda kala duwan ayaana soo dhoweeyey qaabka wax loo baray daayarta aflaxday
waalidkii ilmihiisa juhdiga geliya halkaasuu ka ogaanaya markii tartanka la iskugu yimaado haddee ilmihii si fiican dadaalka loo geliya wuu ka muuqanaya iyo waalidiinta iyo macalimiinta aad baad u mahadsantihiin baaraka allahu fiikum waxaan waxaan ka soo shaqeeyey iniga waay maxaa yeelay haddiinan iniwiin ahaan ahaan lahayn onan iniwidi ka shaqayn lahayn halka lama lama imaadeen maxaa yeelay oo qur-aan lama dareeriyen marka inaad sii laba jibaadhaan oo sii wadaan oo ilmaha guriga laga soo dhiso ood guryahaad ka ilaalisaan waxyaalaha faraha badan ee zamanka yacnaha tadawurka samaynhayo tamayay saddex meel way soddonka jus oo qur-aanka kariimka oo dhan ah labaatan jus iyo toban jus qayb walbaba waxaan dhahnay number one number two number tree aan ka abaalina waa nambarka koobaad dali labaad iyo saddexaad ardayda waxaan leeyahay kii qur-aanka soddonka jus bartay oo ilaahay u fuday oo u xifdiyey iyo midka hadda ku dhex jiro waxaa weeyaan qur-aanka haddii la barto in lasii hayal rabo abaalmarintan tan ku xigta intan in kasii badan baa insha allahu tacaala ayaan ilaahay subxaanahu watacaala ee weydiisanaynaa inuu kasii badiyo madaxa dalada jamciyatulfurqaan sheekh cumar nuux ibraahim sheekh cumar calaam ayaa faahfaahiyay ujeedka tartankan ay qabtaan sanad kasta bisha ramadaan
tartankan waxaa kasoo qeyb galay saddex iyo toban madaraso ayaa kasoo qeyb gashay ardayda tartamaysay waxay ahaayeen soddon iyo laba arday qayb waxay ahaayeen soddonka jus ayay ku tartamayeen dadkaas soddonka jus ku tartamayay tiradoodu waxay ahaayeen toban arday kuwa labaatanka ku tartamayana waxay ahaayeen siddeed arday kuwa tobanka ku tartamayana waxay ahaayeen afar iyo toban saa marka waxay noqonaysaa soddon iyo iyo laba arday ayay noqonayaan waxaan rabnaa marka sagaalkaa arday inaan siino jaa-iso jaa-isadaas oo ah soddonka jus arday ku tartamay oo kaalinta koowaadna galay wuxuu qaadanayaa lacag dhan konton kun ardaygii kaalinta koowaad ka galay tartanka ayaa la guddoonsiiyey abaalmarin lacageed oo ah midii ugu badnayd oo abid la guddoonsiiyey ardayda xeryaha qaxootiga dhadhaab wuxuuna muujiyay dareenkiisa magacaygu waa zakariya maxamed cabdulaahi waxaan galay kaalinta koowaad waxaan ka socdaa madarasatulfurqaan taxfiid alqur-aan alkariim maanta farxaddee lama koobi kara aada iyo aad ay ugan tahay maasha allah
hooyada dhashay wiilka kaalinta koowaad ka galay soddonka jus ee qur-aanka kariimka ayaa ka hadashay guusha wiilkeeda aniga waxaa lay dhahaa soo xuseen jaamac waxaan hay sakariya maxamed cabdulaahi hooyadii aad iyo aad baan u faraxsanay farxaddaydana lama soo koobi karo soddonka jus ee qur-aanka kariimka ayuu tartan ku galay lambar wanna wuu galay kitaab qur-aanana waa la siiyey lacag konton kunana waa la siiyey aad iyo aad baan ugu faraxsanahay ardada kalena ayagana khayr allaha siiya kii maxay ahayd ee tartankan ku hadhay maalin maanta ahayn bay soo maray ayagana ilaahay idankiisa guulaystaan insha allah kolley juhdi badan baan kusoo bixiyey qur-aanka kariimka un baan barayay isagoo saddex sano jiro oo yar ayaan dugsiga dhex fadhiisiyey intaa ilaa xilligan dugsi kalku kan uu yar xumaadaba ku kale un baan geynayay waan rajaynaya insha allah maadaama waxyaabo badan oonan haddaanan rajaynay lacagii waxa aanan filinaynin laakiin qur-aanka ninka ku dadaalo midhihiisa inuu guranayo un baan rajaynaya insha allah dhanka kale macalinka wax soo baray wiilkan ayaa soo dhoweeyey kaalinta wanaagsan ee uu galay isagoo ku tilmaamay arday waxbarashada ku wanaagsana oon goyn jirin
aada baan ugu faraxsanahay maadaama uu kaalinta koowaad u galay dee ulma noo qaadaysay khayr alaasiyo wax macalimiintan maaragtay qaadayaan ma aha wixii ulmadaas keentayna waan ku qanacsanahay isagana hadda aada baan ugu mahadcelinayaa xagga akhlaaqiya markii la yidhaahdana ma ahayna ragga baashaalo ama maaragtay gembiyo waa arday aadaab leh oo marba wax yar xanuun maaragtay dhabarkan ka qabtay intaas bes buu gembiyey ma weligiis hataa ardada gembinaysay kuma jirin si kastaba ha ahaatee waa sanadkii afraad oo dalladda jimciyatul furqaan oo ay hoos imaadaan in ka badan boqol iyo labaatan xarumo oo waxbarasho diini ah ay qabtaan tartan lagu abaalmarinayo ardayda iyadoona sanadkan ay dhiiragelin u sameeyeen macallimiinta wax ka dhiga macaahidda ay maamulaan iyo ardayda wax ka barata maxamed baaruud xuseen warbaahinta ista dhadhaab